إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa lixda muxaram sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada warka duhurnimo aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah in ka badan toddobaatan askari ayaa dowlada federaalka looga dilay camaliyad nafurnimo ah oo maanta ka dhacday xeero ciidan oo ku taala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya koox tuuga ah ayaa degmo ka tirsan magaalada muqdisho waxay ku dileen ruux shacab ah xili uu aada usii xumaanayo amniga caasimadda dad soomaali ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay wadamada turkiga iyo koonfur afrika ganacsatada magaalada jowhar ayaa cabasho ka muujiyey saraakiil ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ay ku eedeeyeen dhulboob maamulka hirshabeelle ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waayey laba mas-uul kuwaasi oo ay dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa ceelbiyood riigah waxay ka hirgelisay deegaan biyo la-aan baahsan ay ka jirtay oo hoostaga degmada xudur daahir amiin jesow ayaa ka jawaabay eedeen uga timid cali jeyta guddoomiyihii hore ee hiiraan warka dibadda weerar madaafic ah ayaa lagu qaaday fariisimo ay maleeshiyaadka xisaamul amni ku leeyihiin gobolka shabwa ee dalka yemen من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan in ka badan toddobaatan askari ayaa dowlada federaalka looga dilay camaliyad nafurnimo ah oo maanta ka dhacday xero ciidan oo ku taala magaalada muqdisho maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta oo isniin ah saacaddu marka ay ahayd laba saac iyo shan iyo toban daqiiqo oo subaxnimo weerar nafuurnimo ah waxa ay ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee caanka ku ah magaca kulliyaddii jaalasiyaad goobta ayaa waxaa mar qura laga maqlay qarax aada u weyn waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu faahfaahiyey horudhaca khasaaraha ka dhashay weerarka war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in xeradu sidoo kale ay ahayd taliska guud ee ciidamada lugta ee dowladda federaalka camaliyadda uu fuliyey mujaahid ka tirsan katiibada istishaadiyiinta ayaa ka dhacday bartamaha xerada xil ay ciidamada cadowga ku jireen safaf dhaadheer iyagoo loo carbinayay sidii ay howlgallo a shahaada la dirirnimo ah uga fulin lahaayeen qeybo kamida wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaasi kadib taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu soo bandhigay inta uu la egyahay khasaaraha goobta ku gaaray askarta dowladda federaalka goobta ay camaliyadu ka dhacday waxaa ku sugnaa hal urur oo ka tirsan ciidamada riddada oo ay tiradoodu ahayd laba boqol iyo konton askari kuwa oo mujaahidka istishaadiga ah allah fadligii awood u helay inuu bartilmaameedsado xilli ay hal goob ku urursanaayeen waxaana halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa mar kale lagu yiri warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka ayaa lagu xaqiijiyey in dhimashada ciidamada dowladda federaalka ay gaartay toddobaatan iyo saddex askari kuwaasoo meydadkooda goobta laga daabulayay muddo saacad ka badan tirada dhimashada ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waa toddobaatan iyo saddex askari oo ku halaagsantay camaliyadda iyo dhaawaca boqol afar iyo labaatan kale waxaa aada u yar ciidamada cadowga ee ka badbaaday camaliyadda ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka khasaarahan ayaa ka dhigan in askartii xerada joogtay ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen boqol sagaashan iyo toddobo waxaana laba boqol iyo kontonkii askari ee xerada joogay ka badbaaday oo keliya konton iyo saddex askari kuwaasoo la sheegaya in toban ka mida ay ku jiraan xaalad miirbeel ah taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay inuu dib kasoo gudbinayo wixii kasoo kordha khasaaraha weerarkan maanta ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad oo u dhow wasaaradda gaashaandhigga dhanka kale dowladda federaalka ayaa ka hadashay camaliyadda nafurnimada ah ee ay ku le-deen askarteeda guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdulaahi abshirow oo ka hadlayay camaliyadda nafurnimada ah ee maanta lagu qaaday xerada kuliyadda jaalasiyaad ayaa ka shanqariyey in khasaare aada u xoogan uu halkaasi ka dhashay isagoona ka tacsiyeeyey halaagan gaaray dowladda federaalka
waxaan maanta ka tacsiyeynaynaa anagoo ku hadlaya magaca guud ahaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuiyadda federaalk soomaaliya tacsidii maanta ka dhacday ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada afartobanka oktoobar ee shabeellaha hoose ka howlgelaysay oo maanta ku gaaray dhibaato xoog badan xerooyinka hadda xamar tababar ugu socday marka tacsiyadaas waxaan ka tacsiyeynaynaa ilaahay u naxariiso inta dhimatay inta dhaawacatana ilaahay ha u boogadhayo waa musiibo qaran toddobaad ka hor afar iyo tobankii bishan ee laba kun saddex iyo labaatanka ayay ahayd markii weerar nafurnimo ah lagu beegsaday saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa guriga saraakiisha oo u dhow wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho halkaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan soddon xubnood mahadsanid maxamed cali aadan ayuu kaasi ahaa haddaba maxay ciidamada dowladda federaalka u dhimanayaan maalin weliba faallo kooban oo arrintaasi ku saabsan waxaa faahfaahinaya cabdifataax ciidamada dowladda federaalka uma dhisna sidii ay u qaabaysnaayeen ciidankii dowladdii uu hogaaminayey maxamed siyaad barre ciidanka hadda jira ee ku magacaaban dowladda federaalka waxaa lagu soo xulaa qabiil waxaana qortaa qof walba oo doonaya inuu dhac geysto ama argoosi sameeyo ciidamada dowladda federaalka ma laha nidaam iyo hal taliye oo ay wada hoos tagaan waxay ka amar qaataan dowlado shisheeye oo masaalix kala duwan ka leh waddanka ciidamada danab waxay ka amar qaataan maraykanka waana askar kooban oo meelo ugu xaraysan danab ayaa laga soo dheegtay ciidankii calooshood ushaqaystayaasha ahaa ee uu maraykanku ka samaystay afghanistaan ee ku burburay gacanta imaarada islaamiga ah maraykanku wuxuu sheegay in danab loo asaasay hal ujeeddo oo ah in la yareeyo khasaaraha askarta maraykanka ciidamadan ayaa xarumo ku kala leh kismaayo ballidogle iyo gaalkacyo danab waxaa markii hore lagu magacaabi jiray alfa guruub waxaa loogu magacdaray kolkaasi guddoomiyihii hore ee ururka midowda afrika alfa cumar kunnaari muddo kadib waa laga bedelay markii ay soo badatay dhaliisha magaca waxaana loo bixiyey bancraft laakiin dowladda federaalk ayaa dhankeeda u bixisay danab ciidankan waxaa lagu abuuraa fakar diin nacayb ah sida dadka xogogaalka ah ay sheegayaan sawirada laga soo qaado qaar ka mid a xeryaha tababarkooda waxaa la arkaa iyaga oo ku shiish baranaya sawirka nin cimaamad wata oo gar leh iyo gabar xijaaban sida ay horay inoogu sheegeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka saraakiisha hogaamisa ciidankan ayaa marka hore waxaa lagu tababaraa machadka barashada luuqadaha ee devince language institute d l i ee gobolka texas ee dalka maraykanka halkaasoo ay ku soo qaataan aqoon dhanka luuqadda ingilishka ah ragga halkaasi loo qaday waxaa ka mid ahaa tuure oo lagu dilay galcad askar badan oo ciidanka danab ah ayaa ku le'day dagaalada waxaana ugu dambeeyey guutadii lagu beegsaday dhul hoostaga degmada afmadow ee jubbooyinka laba toddobaad ka hor sarison b i a iyo b s f waa ciidan uu maraykanku leeyahay oo ka jira gobolka waqooyi bari ee uu ka arrimiyo maamulka puntland saddexda ciidan waxaa maamula maraykanka waxaana ay ka shaqeeyaan danaha xukuumadda washington b s f iyo sarison waxay ilaaliyaan saraakiisha maraykanka marka ay damcaan inay gobolka macdan iyo dahab ka qotaan r r u waa ciidan uu ingiriisku leeyahay oo ka jira gobolka waqooyi galbeed ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan waa ciidan afafka duubta sida danab oo kale shaqadooduna waxay tahay ugaarsiga dadka ay sunnadu ka muuqato gorgor waa ciidan muqdisho ka jira oo sii gabaabsiiyaya markii ay intooda badan ku dhammaadeen dagaaladii dhacayay sannadkii u dambeeyey waxaa leh turkiga waxayna uga shaqeeyaan masaalixdiisa saraakiisha gorgor waxaa la baraa afka turkiga marka la layliyana waxaa lagu carbiyaa heesaha waddankaas dowladaha afrikaanka ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa dhankooda leh ciidamo soomaali ah oo ka hoos shaqeeya etoobiya ayaa samaysatay askar magaca dowladda federaalka wata oo difaacyada gobolka bay uga soo horeeya uganda waxay shabeellaha hoose ku haysataa askar soomaali ah oo iyaga ka amar qaata waxaa la mid ah burundi iyo jabuuti qaar badan oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka waxaa lagu eedeeyaa inay haweenka soomaaliyeed soo afduubaan una geeyaan ciidamada shisheeye muuqaalkii ay alkataa'ib ka soo saartay weerarkii buulamareer waxaa ku jirtay haweenay soomaaliyeed oo ay ciidamada yuganda ku kufsadeen xero ku taalla muqdisho taasoo ay u soo afduubeen askar ka tirsan dowladda federaalka dowladda kenya dhankeeda waxay leedahay maamul iyada ka amar qaato oo la yidhaahdo jubbaland iyo ciidamo soomaali ah gedo oo ay dadkeeda ka qayla dhaaminayaan duqaymaha ayaa waxaad dhanka kale arkaysaa dadka ay samaysatay xildhibaan iyo saraakiil soomaali ah oo ku dhashay gedo ayaa waxay leeyihiin waxanahay kenya carruurteeda waana inay ku soo laabataa gariley ciidanka maanta lagu beegsaday xerada kuliyadii jaalasiyaad ee muqdisho waxay ahaayeen intooda badan sida aan xogta ku helnay askar muddo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk oo shabeellaha hoose laga soo celiyey ujeeddada loogu soo xereeyey kuliyadda jaalasiyaad ayaa lagu sheegay inay ahayd dib u habayn iyo in la bedelo qaar ka mid ah taliyaashooda si loo dagaalgeliyo maadaama ay muddo waardiye ka hayeen oo ay hoos fadhiyeen ciidanka uganda kama marna meesha in dowladda federaalku ay doonayso inay muujiso dhoolatus kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo bandhigtay awood ciidan iyo mucaskaraad cusub oo anfariir ku noqday iyaga iyo shisheeyaha askartan maanta lagu beegsaday weerarka nafurnimada ah waxaa saacado kadib dhacdadaasi u iman lahaa wasiiro iyo taliyaal ciidan waxay ahayd maalin loo qaybiyey labis loona qalay neef geel ah markii ugu horreysay tan iyo markii xerada la keenay isku soo wada duubo dhacdooyinkan isdabajoogga ah ee ay ku le-anayaan ciidamada dowladda federaalka waxay calaamad su-aal saarayaan qorshaha iyo hadalhaynta ah haddii ay shisheeyaha atmis ka baxaan waddanka ma buuxin karaan goobaha ay
mahadsanid cabdi fataax weerarka nafurnimada ah ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho wuxuu imaanayaa iyadoo maalintii shalay ciidamo ka tirsan shabaab ulmujaahidiin gaar ahaan qeybtooda ka howlgasha gobolka baay ay shalay xoog kula wareegeen saldhig ciidan oo askarta koonfur galbeed kaga sugnaayeen deegaanka goofgaduud buurey oo hoostaga magaalada bayadhabo weerarkaasi kadib labiiy toban gaari oo gurmad ahaan ugu soo baxay ciidankaasi iyo mujaahidiinta laba qarax waxay kula beegsadeen duleedka magaalada baydhabo weeraradaasna waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed koox tuuga ah ayaa degmo ka tirsan magaalada muqdisho waxay ku dileen ruux shacab ah xilli uu aada usii xumaanayo amniga caasimadda mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya saacadihii lasoo dhaafay degmada holwadaag ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dil loo geestay nin shacab ahaa oo lagu magacaabi jiray moxamed ibraahim dilka ninkan ayaa waxaa ka dambeeyey kooxo burcad ah waxayna toorrey ka geliyeen wadnaha qaar ka mid a eheladiisa oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay goorta ay ka war heleen in wiilkooda la dilay
maanta waxaa lagu dilay degmada howlwadaag gacanka xaq daranaa dishay kolley annagoo igaarka jiifka sugayno saaka nabad noogu baxay aa noola keenay igaarkiioo miidaha meeshaan yaallo waa kala cararnay istaalkaan tagnay koley qadarkii rabbiyaa yimid qadarkii rabbina meel loo dhaafo ma leh qadar ilaahay keenana waaye lama dhaafi karo meel loo dhaafana ma leh wallaahi intii midi lagu dhifta maba arag ani laakiin koley midiyaa lagu dhiftay moobeelaan laga qaadanaya
aniga waxaa ahay yarka dhinta walaalkiisaan ahay xalay geeri naxdin badan ayaa nagu dhacday walaalkeen waxaa noola sheegay xilli abbaaraa ceshihii kabacdi in toorey la geliyey dhankan wadnaha laga geliyey iyo gacanta gacanta qaybtaa dhan waaba ilaa lafiisaa la arkaa dilka loo geystay ninkan rayadka ah ayaa imaanayaa xilli magaalada muqdisho ay ku soo badanayaan dilalka iyo dhaca kuwaasoo ay geysanayaan askarta dowladda federaalka iyo kooxo burcad ah
dad soomaali ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay wadamada turkiga iyo koonfur afrika maxamed amiin ayaa ka waramaya wararka naga soo gaaraya wadamada koonfur afrika iyo turkiga ayaa waxa ay sheegayaan in habeenkii xalay dhibaato loogu geystay dad soomaali ah kuwaasi oo dhimasho iyo dhaawac loo kala geystay dalka koonfur afrika haddaan ku hormarno waxaa lagu dilay ganacsado soomaaliyeed xilli uu xaruntiisa ku sugnaa waxaana sida wararku sheegayaan falkan geystay kooxo burcad ah oo u dhashay dalkaasi ganacsadahan la dilay oo lagu magacaabi jiray daahir nigar ayaa muddo ku noolaa waddankaasi waxaana lasoo sheegayaa in la boobay ganacsigiisii ciidamada booliska ee dalka koonfur afrika ayaanan qaban kooxihii falka ka dambeeyey dalka koonfur afrika marka la dilo qof soomaali ah waxay laamaha amnigu ku andacoodaan in lasoo baarayo markaasi ayaa waxa ay geeyaan isbitaallada si ay ugu tababartaan ardayda kulliyadda caafimaadka ka soo baxa ee la doonayo inay qaliimada bartaan daahir ayaa noqonaya ganacsadihii labaad oo muddo afar iyo labaatan saacadood gudahood lagu dilo dalkaasi waxaana isaga ka horreeyay cusmaan cabdisalaam maxamed oo meel u dhow magaalada caasimada ee johannesburg dhowaan lagu dilay dhanka kale waxaa waddanka turkiga habeenkii xalay ka dhacay weerar lagu dhaawacay laba nin oo soomaali ah kuwaasi oo waxyeeladooda loo adeegsaday mindiyo goobjoogayaashu waxa ay soo sheegayaan in weerarkani ay geysteen rag ajaanib ah oo si gaara u beegsanayay soomaalida mid ka mid ah ganacsatada lagu dhaawacay weerarkan ayaa mindida looga dhuftay dhabarka halka kan kalena dhabarka hoostiisa looga duray ciidamada booliska ayaa ku qamaamay dadka soomaaliyeed oo weliba si arxan darro ah iyagoo dhanka kalena amar ku siiyey inay xidhaan goobahooda ganacsiga ganacsatada magaalada jowhar ayaa cabasho ka muujiyey saraakiil ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ay ku eedeeyeen dhulboob maxamed ciise ayaa faahfaahinaya ganacsatada magaalada jowhar ayaa ka cabanaya dhulboob iyo canshuur xaddhaaf ah waxay sheegeen in saraakiil ka tirsan maamulka hirshabeelle ay dhulboob wadaan intaa ay sii dheer tahay canshuura saa'id ah oo laga qaado waxaan ka cabanaynaa dhulboob ganacsatada lagu hayo iyo in lacag naga dalbaday maamulka hirshabeelle sidaas waxaa yidhi mid ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada jowhar waxaan deganahay magaalada jowhar kaasisan saasa saddexaad waxaan ka cabanaynaa niyo waxaan ogadaa dhul oo dowladda kacaanka ay u bixisay inuu rootiga iyo mooska iyo kabaha lagu talo meeshaas oo ku taala magaalada isku qabeen magaalada intiwadaad haddana ay yidhaahdeen diingada ayaa lagu dhisaa waxaa la yidhi kun iyo laba boqol aad keenaysa innagana waxaa nahay dadoo ka masaakiin oo garabeera sootaa sanadaalada dhismaha loo wada marna la joojiyey marna la waday haddaan qatigna waxaa leeyahy waa nilsiina waa linasiina dad cusub aa yimid oo dhahay milkum iyo laba boqolood oo dhisankaysan arba male bulshada ku dhaqan meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ayaa maalin walba waxay ka cabanayaan warbaahinta iyagoo sheeganaya dil dhac handadaad iyo dhulboob tan iyo xasan sheekh markuu yimid waxaa la aaminsan yahay inuu dhulboobka aada u batay maamulka hirshabeelle ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay wuxuu waayay mas-uuliyiin kuwaasi oo ay ka dishay xarakada shabaabul mujaahidiin mar kale iyo mahad cubeyd shalay iyo doraad ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sida gaarka ah u tababaran ayaa howlgallo qorshaysan ku dilay laba mas-uul oo ka tirsanaa maamulka hirshabeelle waxaana howlgalladaasi ka kala dhaceen magaalada muqdisho iyo jowhar magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa gelinkii dambe ee shalay lagu toogtay wasiir ka tirsanaa maamulka hirshabeelle howlgal gaar ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay galab ka fuliyeen xaafadda goday ee degmada yaakshid ayaa waxay ku beegsadeen wasiirkii hore ee beeraha maamulka hirshabeelle wasiirka ayaa lagu magacaabi jiray xasan muudey waxayna goobjoogayaashu sheegayaan in dhowr xabadood oo lagu dhiftay uu u geeriyooday danka kale magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa doraad qarax culus lagula beegsaday mas-uul sare oo ka tirsanaa maamulka hirshabeelle qaraxa ayaa waxaa si gaar ah loogu beegsaday madaxii canshuuraha ee gobolka shabeellaha dhexe u qaabilsanaa maamulka hirshabeelle ninka lagu magacaabi jiray daahir maxamed kaanti sarkaal ka la beegsaday ayaa la xaqiijiyey in qaraxa uu ku dhintay halka ay sidoo kale dhaawacmeen ugu yaraan todobo ka mid ah ilaaladiisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu dilay sarkaalkan ka tirsanaa maamulka hirshabeelle howlgalladan gaarka ah ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka hirshabeelle ayaa ku soo aadayay iyadoo dowladda federaal ku sheegtay in ay dadaal ku bixinayso ammaanka wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa ceelbiyood riigah waxay ka hirgelisay deegaan biyo la-aan baahsan ay ka jirtay oo hoostaga degmada xudur warkaas waxaa faahfaahinaya maxamed daahir cali sow wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ku guulaysatay in ceelbiyood riig ah ay ka hirgeliso deegaan lagu magacaabo dudumaaleh oo hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool waxa uu qiyaastii lixdan iyo laba kilomitir u jiraa magaalada tieglow ee xarunta wilaayada bakool wilaayada bakool ayaa sanadihii ay jirtay waxa ay ku tillaabsatay horumar ballaaran iyadoo gobolka laga hirgeliyey siddeed iyo toban ceel oo ay ku farxeen bulshada ku nool deegaanada laga hirgeliyey xafladda ceelka lagu furayey waxaa ka soo qayb galay odayaal dhaqan iyo mas-uulka ugu sareeya wilaayada bakool odayaasha oo goobta ka hadlay waxa ay aad ugu mahad celiyeen allah subxaanahu wa tacaala iyo wilaayada bakool oo ku guulaysatay in ay aqbasho codsigooda una qoday ceelbiyood riiga tuulada magaalaha lindeg inyaanka baaha badan onka oo bantan haytay dumaali hayt booyada dhaamiyay odaga booyada koow ku hayahay hoobaan garin joogi baabuun aan booyadan qaada booyada kale dumaali la siiyahay baahadii geeka ilaahay ku daboolay thumma maamulka walaayada islaamka siiba gobolka ya ku daboolay ilaahay ka mahadsan anka mahad naqaan gudaayada gobolka eelkii saddexdo reerkan halow ko islaamkana si abgubeediya ku godinyi walka mana faacasidi kii lamaadna ko walaal ee labahay maamulkan in saxiixay wili madi gobolka koy hodhan walaayar rareeb ee jaray madi gobolka nin ogolay kaasna bogi eelkii mutadhan baa isla argahayd deegaankan eeladoo yaro bakaar ee lagu fulaaw lansho liinseeda lahatuugaw madi lahatuugu kadib hatana shankun shilin lahaka qaadaw ya ku jari oonga dhibshay lakagabi alxamdulilah ilaahay dadku bi bii la halay ilaahyaa kama hasan walaayada islaamka kama hasan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay deegaanka dudumaaleh in uu ka mid yahay deegaanada biyola-aanta baasan ay ka jirtay kolka abaaruhu ay dhacaan in badan deegaanka waan ku jarajaray ogsogna walaalaha ka maray abaar biidhaamin meelanka hore ay tageeka haddii rooban qubana gobolka marka meelo koowaad oo biidhaamin laga tala galaa intaa kumadahay deeridun haada jarti alxamdulilah wilaayada bakool ayaa gobolka ka hirgelisay in ka badan toban ceel sida uu sheegay weliga wilaayada islaamiga ah ee gobolkaasi inta haddaana roogiya todoba ee laakiin ka hormay godanay abagbeeday ka dar biyoole eelaka godanka dar tiyeglow eelaka godanka dar tiyeglow horeeye isku dhaaf may kale ka jaraya beelala rab koorkoorka dar abalka dar koorarka dar may ka daraasa garas weyni ka dar kulli eelashaas amee la godi wilaayada intii wilaayada roogdi la godi maanaa wilaayada islaamiga ama waragga shabaal mujaahidiin wilaayadii baa'i bakool yaa la godi intana hadda intaasa la godi markii litirishileed tumun iyo siyeed oo kale laga tariyaayo allaabaa ka mahadsan si kastaba ha ahaatee iminka waxaa deegaanka dudumaale ka socda diyaargarow ballaaran oo ku wajahan in biyo la geliyo xaafadaha kala duwan ee deegaankaasi wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaab almujaahidiin ayaa bulshada u haya adeegyo muhiim ah xilli xarakada mujaahidiinta al-shabaab gacanta kale ay kula dagaalamayso shisheeyaha kusoo duulay gudaha dalka
daahir amiin jeesow ayaa ka jawaabay eedeen uga timid cali jeyti guddoomiyihii hore ee hiiraan haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya daahir amiin jeesow oo ka mid a baarlamaanka fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa ka jawaab celiyey eedeyn dhowaan uga timid cali jeyte oo sheegtay inuu madaxweyne yahay isagoo ootay xaafad ka mid a magaalada beledweyne jeesow oo hore loogu eedeeyey inuusan ka qayb qaadan dagaalada islamarkaana lagu duray hadallo ou dhibsaday ayaa cali jeyte ku eedeeyey inuu yahay nin sidii ciyaalsiiyaha u hadlaa hadalkiisa markayd fiiriso hadalkiisa markayd fiiriso cali uma eko qof weyn maantoo dhan muxuu ahay in aan aan hadal cayaaleed ku hadalno noh noh noh aan gurno saasaasaan yeelaa noh saas saasaan yeelaa noh cayaalka yareerkaa waxaas yidhaahda yaa sax ma aha halqabsi ma aha noh halqabsi cayaalsiyowgaa lagu yaqaanaa noh nin weyn oo mas-uul oo dareem mas-uuliyad dareemaya hadal siyaasadeed xataa ma soo galaya daahir saasaas yeele noh cali saasaas yeele noh hubkeyga xamar intaan kala baxa baldoy intaan kala baxa xamar la geli karaano waxaa hadal miya yaaq oo la duubo waxaas wax duubmaayo maa waxa qof weyn loo sheegi karna cali jeyte cusmaan ayaa maalmo ka hor eedeyn u jeediyey daahir amiin jeesow waxaana hadalladiisii ka mid ahaa daahir amiin jeesow waa ka mid dadka kugu dhalay arrintaas
waa garatano qabiilkaa inta la guddiyo qabiil kale meeluu jooga ma la gey karaa mar walba cali jeyte xawsaasu yeeli waaye cali jeyte muxuusaasu yeeli waaye ceeb bay ku tahay inoo dadka ceeb waa maangaab dadka sidaa u fakeraa kambanigu hadduu khasaaro waa laga baxaa wuu khasaarano hadday faashil noqdaan lagama sii mid ahaa karo faashil buu noqdayno dowladda federaalka waxaa gudaheeda ka dhex jira qabyaalad iyo isqabqabsi taas waxaa u sii dheer musuq maasuqa xubnaha ku sugan magaalada beledweyne iyo jowhar ayaa isku qabqabsaday lacago ay shisheeyaha uga qaateen dagaaladii dhacay sanadkii u dambeeyey warkan duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon weerar madaafica ah ayaa waxaa lagu qaaday fariisimo ay maleeshiyaadka xisaamul amni ku leeyihiin gobolka shabwah ee dalka yemen wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa ku waramayay in mujaahidiinta ansaaru shareecah ay weeraro madaafica ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka xisaamul amni kuwaasi oo ay soo tababaratay dowladda imaaraadka carabta tiro madaaficah ayaa gudaha u galay fariisimo ay ciidankan ku lahaayeen mandiqada al musaynac ee gobolka shabwah war ka soo baxay mujaahidiinta alqaacidada ee jasiiratul carab ayaa lagu xaqiijiyay in khasaare kala duwan uu ka dhashay weerarkaas waxaana weerarka ku lifaaqnaa sawiro muujinaya xilliga ay madaaficda mujaahidiinta ku garaacayeen xeradaas warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa